Waa maalin ay Qaramada Midoobay ku dhawaaqday sanadii labada kun iyo labayo tobankii si dunidu u qirto una qadariyo kaalinta muhiimka ah ee waalidiintu ka qaataan nolosha ubadka, bulshada iyo horumarka jiilka cusub. Maalintan waxayna xasuusinaysaa waalidiinta oo ah tiirarka ugu adag ee nolosha. Iyaga ayaa na barbaariyay, na hagay, na difaacay. Qaramada Midoobay waxay leedahay waalidiintu waa tiir-dhexaadka horumarka bulshada. Waalidiintu waxay carruurta siiyaan jacayl, hagitaan, iyo akhlaaq taasoo aasaas u ah waalidka Soomaaliyeed waa tiirka qoyska iyo bulshada. Iyaga ayaana inta badan mas'uul ka ah korinta ubadka, ilaalinta dhaqanka iyo xajinta qiyamka Islaamka. Waalidka Soomaaliyeed waa ilayska nolosha qoyska, isagaana u taagan macalin, ilaaliye, hagayaal iyo mararka qaar buuxiya doorkii dowladda. Hooyadu waa udub-dhexaadka nolosha qoyska, waxay qaadaa mas'uuliyadda korinta, barbaarinta iyo xanaaneynta ubadka. Aabbuhu wuxuu inta badan qaadaa mas'uuliyadda dhaqaalaha, ammaanka iyo magac-dhawrka qoyska. Ilmaha Soomaaliyeed waxaa lagu barbaariyaa inay ixtiraamaan waalidka, kuna dhaqmaan amarkiisa. Waalidku wuxuu ilmihiisa ku barbaariyaa diin, dhaqan, xishood iyo adeecid. Xiriirka waalidka iyo ilmuhu wuxuu inta badan ku saleysan yahay is-kaashi, ilaalin, iyo jacayl dabiici ah. Diintu waxay xoojisay xaqa waalidka oo leh mudnaan sare. Qur'aanka Kariimka ayaana dhahay “wabilwaalidayni ixsaanâ€. Rasuulka Sallallaahu Calayhi Wasallam wuxuu yidhi jannadu waxay hoos taalaa cagaha hooyada. Qofka muslimka ahi wuxuu waajib ka saaran yahay inuu waalidkiisa u adeego, u duceeyo, u qadariyo una tixgeliyo caqabadaha horyaalla. Waalidka Soomaaliyeed gaar ahaanna xilligan wuxuu wajahaa caqabado culus. Waalidka Soomaaliyeed iyo horumarka mustaqbalka. Waalidka Soomaaliyeed wuxuu fure u yahay horumarinta waxbarashada carruurta, xasilinta qoysaska, ilaalinta dhaqanka suuban, nabadeynta bulshada iyo kobcinta dad wanaagsan. Waa in la xasuusnaado in waalidku yahay nimco, kaana mudan yahay mahadcelin maalin kasta. Carruurta waa in lagu barbaariyaa ixtiraamka iyo adeecida waalidka. Bulshada Soomaaliyeed waa inay taageertaa waalidiinta gaboobay, gaar ahaanna kuwa danyarta ah. Dhalinyaradu waa inay waalidkooda ku abaalmariyaan naxariis, taageero iyo duco joogto ah. Waalidku ma ahan oo keliya dadka ku dhalay, waa tilmaanta ugu horreysa ee noloshaada, waana hagaha ugu dhow ee aad nolosha la wadaagto. Soomaaliya haddii ay rabto horumar waa inay ilaalisaa waalidiinteeda. Ugu horreyn, waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Daewale ee gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ka warbixiyay xiriirka ka dhexeeya waalidkooda.
Anaga haddaan nahay ubadkii la dhalay, maanta oo kalete maalin aad noogu qiimo badan waaye, maadaamay tahay maalintii waalidiinteen. Waalidkiina dhalay ilaa haddana gacanta nagu haya na soo barbaariyay maalintoodii maadaama ay tahay maalmaha kale aad ayay nooga duwan tahay noogana qurux badan tahay noogana qiimo badan tahay waxaan kaalinta waalidka iyo nolosheeda ka qaataanna waxay tahay oon u arkaa yani nolosheeda boqo wax ka kaalin ka qaatay inuu yahay ay yihiin waalidkay un aniga nolosheeda an waalidkaygay ku tiirsan tahay maadaama ani aan weli waalidkay la noolahay un yacni anigu hooyo noqonin un waalid noqonin magacaygu waa firdowsi maxamed cabdulaahi maanta oo ay tahay ubadkii anaga aan nahay ubadkii la dhalay waalidiinteena horta hooyadeen cimri dheer ilaahay siiyo aad baanu jecelnahay waalidiinteena way nagu soo dadaaleen way na soo koriyeen hooyadeena way na soo korisay way nagu dhibaatootay xanuunkeena anagoo yar bay dhabtana saartay oon ku duunsaxaroonay abaalkeeda mid la gudi kara maaha
dhanka kale isagana waxaan wareysi la yeeshay muxidiin isxaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada magaalada daewaley isagoona ka warbixiyey mudnaanta uu islaamku siiyey waalidka bismillaahi raxmaan raxiim mudnaanta waalidiinta ilaahay qur-aan uu siiyey qur-aankiis kariimka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam labaduba inoo caddeeyeen culummadiina way caddaysay ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu bilwaalidiin ixsaana waalidiinta in ixsaan loo falo loo samafalo nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiid badan buu ka sheegay xadiidkii malakul jibriil oo ramadaanka ka hadlayay nabiga sigoo mambarka koraya buu yidhi saddex jeer buu aamiin dhahay markaase markii ay soo degay ba asxaabtii ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaytay marka jawaabtii nabigu bixiyey nabiga qofka hadduu waalidkiis soo gaaro ama labadiis waalid soo gaaro oo janin aan ka galin oo sidaas naarka galo naarta allah ka fogeey buu yiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil baa sidaas dheh nabigan uu yidhi aamiin marka taas waxay tusaysaa muhiimadda ay leeyihiin culummadan meelo badan bay ay ka sheegeen qur-aankana aayado badan buu ilaahay ka sheegay marka intaas ayaa nagu u filan xuquuqda waalidiinta ay leeyihiin